أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعd casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa tafsiru suuraةi اlmulki aayaddeeda koowaad suuraةu اlmulki waa suura makiya qur-aankii hijrada ka hor soo degay waaye qur-aanka makiga waxa uu ka hadlo inta badan ama sida qaalibka ah ayayna ka hadlaysaa oo u badan umuuraha towxiidka iyo bacdiga iyo isu soo nooleynta iyo is-abaalmarinta arkaanta iimaanka ee lixda ah ayay suuraddu inteeda badan ay ka waramaysaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka aladii allihii ayaa sarreeyey biyadihi gacantiisu almulku ou ahaaday mulkigu ou ahaaday maamulka gacantiisa uu ku jiro wa huwa isagu calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisana qadiirun qaadirun kii awooda ah alladii allihii ayaa sarreeyo khalaqa abuuray almowta geerida abuuray walxayaata iyo noloshii abuuray liyabluwakum liyabluwa si ou liyabluwakum si ou idiin imtixaano ayukum kiinii oo huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan xagga camalka wanaag badan wa huwa alle isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waayo algafuuru ee dembi dhaafid badan waxaa lagu bilaabay marka suuradda weynaan iyo sarreyn inuu rabbi subxaanahu watacaala keligii uu leeyahay sababka uu ku mutayna uu ku mudan yahayna ay tahay mulki iyo maamul dhammaantii in gacantiisa uu ku jiro tabaaraka waxaa weynaaday alladii allihii ayaa sara maray oo weynaaday biyadihi gacantiisu almulku ou ahaaday mulkigu ahaaday marka boqortooyada ama maamulka iyo tadbiirka koonka la maamulayo kan gacantiisa un ay ku jirto wa huwa isagu alle calaa kulli shayin shay dhammaantii korkii qadiirun kii awoodo wa marka biyadihi lmulku iyo qadiirun laba waa isu munaasab waayo mulkiga in gacantiisu ku jiraan oo maamulka isaga uu haysto waxay keenaysaa qudre inuu leeyahay iyo awood min kamaali qudratihi ayaa marka waxay keenaysaa in isaga maamulkana keligii uu u dhammaaday uu leeyahay isaga keliya un maamul wixi ah alladii allihii tabaaraka aladiida aladiida hore ka bedel tabaaraka aladii tabaaraka waxaa yani weynaaday alladii baa weynaaday dheh allihii khalaqa abuuray almowta geerida abuuray walxayaata iyo nolosha geerida marka iyo nolosha waxaa laga wadi karaa macno caam ah oo nolosha cidduu waxuu doonana nolol geliyo waxuu doonana aan nolol gelinaynin marka kuwii la nooleeyey laga qaaday kuwa hadda nool iyo kuwa aan nololba aynan ka suurtoobeynine jamaadaadka allah uu ka yeelay subxaanahu wa tacaala dhammaan intaas oo dhan allah marka abuurkooda iskale waa geeri iyo nolol labadaba allah abuuray ay fa amaata man shaaa ciddou doono ayuu dilaa fa amaata man shaaa wamaa shaaa wixii uu doono ayuu nooleeyey ayuu dilay wixii uu doonana waa cidduu doonou dilay waxuu doonana waa dilay marka man shaaa wamaa shaaa waxay noqonaysaa de wixii bani aadam ama xayawaan oo nololi ku jirtaa cidduu doono ayuu dilaa alle wamaa shaa-ana wixii aanba nooleynoo dhagax iyo jamaadaad iyo wixii la midana ilaahay isagaa xayaata la-aanta u yeelay wa axyaa man araada cidou doonou nooleeyey wamaa araada iyo waxuu doono ayuu nooleeyey ilaa ajalin macluum ilaa waqti la yaqaano ayuu sidaana yeelay marka mowdka ama geeridu cadam ma aha bal waxaa weeyaan de wax khalqi oo rabbi uu abuuray oo makhluuqaadkiisa ka mid a alladii allihii ayaayaa saram ayaa weynaaday khalaqa abuuray almowta geerida abuuray walxayaata noloshii abuuray liyabluwakum si uu idiin imtixaano idinka si uu idinka idiin imtixaano ayukum markaa uu eego ayukum kiine ahoo huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan xagga camalka hagaag badan oo wanaag badan ayukum axsanu camalan ad waxaan kusoo sheegnay suuratu huud iyo suuratu lkahfi iyo imtixaankaa dadka la imtixaanaya si loo ogaado ama banaanka loo soo dhigo midka camal wanaagsan dawaax nolosha iyo geerida loo abuuray koonkana rabbi uu u abuuray camalkuna wuxuu camal wanaagsan ou noqdaa markuu laba shay ou helo akhlasuhu wa aswabuhu sida fudayl bnu ciyaad uu ku macneeyey wa huwa alla alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waa alghafuuru dembi dhaafid badan alladii allihii ayaa weynaaday khalaqa abuuray sabca samaawaatin toddoba samo abuuray toddobada oo dibaaqan iskorkor saaran maa taraa ma arkaysid fii khalqi raxmaani allaha raxmaanka abuuristiisa dhexdeeda ma arkaysid min tafaawutin ay tafaawutan isdhaafdhaaf farjic ee haddaba marka sidaa maadaama aada soo ogaatay farjic celi albasara araggii celi hal taraa ma arkaysaa min fuduurin wax dildilaaca ma arkaysaa oo cirkan iyo samadan iyo dildilaac ma uga jeedaa bal caalamkaaga kaa koreeyo bal eeg oo fiiri huma intaa ka bacdi irjic celi albasara araggii celi karatayni karatan bacda karatin mar mar mar haddana mar haddana mar kale yanqalib gadoomee ilayka adiga xaggaaga usoo gadoomee albasaru araggii khaasi-an xaal uu yahay isagoo soo hungoobay wixii uu raadinayeyna aan helin wa huwa walxaal huwa isaga oo xasiirun la noogay oo go-ay ayb halkana rabbi subxaanahu watacaala samaawaadka cirkan naga sareeyaa rabbi subxaanahu watacaalaa oo inaan ku tadaburno oon fiirfiirino markaan aragno abuuritaankiisa siduu u weyn yahay sida loo sugay sida uunan dildilaac iyo isdhaafdhaaf u lahayn taa marka inay nagu hogaamiso inaan isaga keliya caabudno alladii allihii ayaa weynaaday khalaqa abuuray sabca samaawaatin toddoba samo abuuray toddobada oo dibaaqan iskorkor saaran ay mutadaabiqatan yacnii isduldul saaran marka cirkan annaga mid baana soo xigto laakiin ciraryaalo kale ayaa dul saar saaranoo toddoba isdul saaran wa wabanaynaa fawqakum sabcan shidaadanna suuratu annaba aan ugu tegaynaa maa taraa ma arkaysid fii khalqi raxmaani allaha raxmaanka abuuristiisa dhexdeeda min tafaawutin ay tafaawutan isdhaafdhaaf ma ku arkaysid iyo isbaraanbar farjic ee celi haddaba albasara araggii celi hal taraa ma arkaysaa min fuduurin ay fuduuran wax dildilaaca ma arkaysaa inaba yacni wax samadu meel dildilaaca ma arkaysaa huma intaa ka bacdi haddana irjic celi albasara araggii celi mar labaad oo kor u celi xaggeeda karatayni lafdiga waa ka muhanna waa ka tahniya laakiin tahniya looma jeedo ee karatan bacda karatin baa loo jeedaa litakhiir ayaa marka waa tahniyada waxaa marka loo jeedaa uriida bitahniyati adtakhiiru badin ayaa loo jeedaa yacni mar noqo oo haddana mar kale noqo oo haddana mar kale araggaaga celceli waayo maanta dhan ee laba jeer uun soo celi ma aha yanqalib gadoomee ilayka adiga xaggaaga usoo gadoomee albasaru araggii khaasi-an xaal uu yahay isagoo hungoobay isagoo fogaaday macnaha fogaaday macnaheedu waxay tahay markaad intaad baxdo howl aad markaa damacdo oo aad u xeydxeydato oo aad dhinac walba ka eegto wixii aad rabtay markaad soo weyso qofkaasi waxaa la yidhaahdaa waa soo hungoobay wixii uu ku taamayey waa soo waayey waay marka yanqalib ilayka albasaru araggaagii baa xaggaaga usoo gadoomaya khaasi an xaal uu yahay isaga oo soo hungoobayo wixii uu raadinayay aan marnaba soo arkin wal xaal buu soo kuu soo noqonayaa huwa araggaagu xasiirun uu yahay mid noogay oo soo daalay faciil bimacnaa faacil oo isagoo markaa daalay oo noogay ayuu araggaagii dib kugu soo laaban weli samadii kore iyo xaalkii yaan yaan ku jirnaaye marka samadan de qofka hadduu eegana waad arkaysaa marka meelna inaynan ka dillaacsanayn meel walbood tagto inay kaa sarreyso korkaaga ay tahay tiir la-aan inay taagan tahay weyninka tiir la-aanta iyo inaynan meel ka dildillaacsanayn intuba marka waxay tusaysaa kamaalu qudrati illaahi tabaaraka wa tacaala walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe zayannaa waan qurxinay asamaaa samadii baan qurxinay samadii day addunyaa dhoweyd middan dhow tan dhow waxaana loogu sheegaa kulli waa la qurxiyey laakiin ama yacni kulli waxyaabahan la sheegayo waa leedahay laakiin middan dhow annagayna soo xigtaayo araggeenna waa midaanuu ku kooban yahay maadaama middaan un aan arki karno innaga tan baa marka waxna loogu sheegaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ah zayannaa waan qurxinay asamaaa samadii baan qurxinay samadii day addunyaa dhoweyd baan qurxinay bimasaabiixa ayaanu ku qurxinay faynuusyo yacnii kuwa ifayo ayb wajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa masaabiixdaas faynuusyadaasi rujuuman kuwa lagu gano ayaanu ka yeelnay lishayaadiini baan uga yeelnay shayaadiintii lagu gano wa actadnaa waxaan diyaarinay oon darabnay lahum iyaga aan u darabnay oon u diyaarinay cadaaba saciiri saciiro cadaabkeeda cadaabkii shidmayey ee huraayey waa cadaabkii jahanamo ee cadaabkii marka shidnaa ee la shidaayey ayaanu kuwaa u diyaarinay weliladiina kuwii kafaruu kufriyeyna waxaa u sugnaaday birabbihim rabbigood ku kufriyey cadaabu jahanama jahanamo cadaabkeedaa u sugnaaday wabi'sa waxaa baas le almasiiru meel loo ahaado walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah zayannaa waan qurxinay asamaaa samadii baan qurxinay samadii day addunyaa dhoweyd bimasaabiixaan ku qurxinay faynuusyaal de faynuusyaalku waa xidigahan ka ifaaya samada oo markay ifaan aada quruxdeeda samada la yaabayso habeen marka caad iyo waxba aan lahayn markaad aada si qumaatiya samada u fiiriso waxaad arkaysaa marka waxa ka ifayo iyo siday u qurux badan tahay yacni aada baad marka ula yaabaysaa qurux keligeed haddana maahane macno kalena xidiguhu waa ku fadhiyaan wajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa haada in masaabiixda loo celiyo ayaa dhib yar masaabiixdii waxaan ka dhignay rujuuman wax lagu ganaan ka dhignay lishayaadiini lagu tuuro shayaadiinta markay soo dafa inay wax soo xadaan ay rabaan samada ay wax ka soo maqlaan ayaa lagu tuuraa shuhub ayaa looga dhigaa marka suuratu saafaadna waa kusoo marnay marka wajacalnaahaa rujuuman masaabiixda haddii laga celiyo wax ishkaala ma laha haddii laakiin qaar baa samadii u celinayaan wajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa samadii rujuuman mid lagu ganaan ka dhignay war xoogaa hadalkaasi sidaa maku toosnaanayo oo haddii la yidhaha samadii baan waxaan ka dhignay wax shayaadiin lagu gano ee samada ma lagu tuuro shayaadiinta xidigaha waay waxa lagu tuuraayo waa in marka la yidhaha wajacalnaahaa ay minhaa in la qadara marka wajacalnaa waxaanu yeelnay haa ay minhaa samada xaggeeda waxaan ka yeelnay rujuuman aanu ka yeelnay iyada xaggeeda marka rujuumta xaggeeday ka imaanayaan waay marka markaasna waxay iska noqonaysaa ama isnaad caqliya ku jiro ama waxaa ku jiro in la yiraahdo amaba in laga dhigo min baabi iطlaaqi alxaali wa iraadat اlmaxalli min baabi iطlaaqi اlmaxali wa iraadat اlxaali ile xidigahani samaday ku yaalaan ayaga marka samadii baa la iطlaaqayaa laakiin waxaa loo jeedaa waxa iyada ku yaalo xidigihii ah xoogaa marka takaluf badan baa ku jiraya marka damiirka masaabiixda in loo celiyaa iska fiican ayb rujuuman mid lagu ganay ayaanu ka yeelnay ayaanu ka yani masaabiixdii aanu ka yeelnay lishayaadiini lagu gano ama lishayaadiini baan uga yeelnay digihii ayagana marka kulligood ma ahane hadda wajacalnaahaa masaabiixdii oo dhan baa damiirka u laabanee qeyb ka mida waaye kulli laguma wada gana hal mar kulligood laguma ganee wax un ka mida lagu ganaa walidaalika aada meeshaa lafteeda waxaa ku jiro iyada waxaa la idlaaqayaa marka dad badan jamaaca la idlaaqayaa waxaana loo jeedaa bacdi afraadiha min baabi iطlaaqi اlkuli wairaadati bacdi afraadi afraadi afraadihi nam ayb waana ku badan tahay luqada carabiga nam qabiil heblaaye sidaasay yeeshay ayaa laleeyahy qeyb ka mida un baa laga wadaa hadda kulligood loomaba jeedo ayb dowlad heblaaye waxaasay samaysay qeybaa samaysay waxaa laga yaaba inaynan qaarkood ogeynba adigu marka sidaas oo kalena waa la yidhaahda wa actadnaa lahum waxaanu u diyaarinay oonu u darabnay kuwaa shayaadiinta cadaaba saciiri baan u diyaarinay cadaabkii shidmaayey oo cadaabu jahannam waay waliladiina kafaruu isti'naaf waxaa weeyaan jumla musta'nafo waaye oo haddana yacni midii horey cadfaysaa cadafkana sababaa loo keenay sababka loo keenayna waxay tahay in meesha laga saaro tawahum dhici karo wa actadnaa lahum cadaaba saciiri haddii la yidhaahdo kuwan dambe ee la sheegaya shayaadiinta bis inay naartii gelayaanay u ekaanaysaa maye waxaa la leeyahay marka naartii shayaadiintiina waa gelayaan waa lasoo sheegay kuwo kale oo shayaadiintaa ka duwan oo ay duufsadeen oo gaaladii ahna naartii waa gelayaan haddana cadafkan marka maadaama uu muqaayaro uu faa-iideeyo macnuhu marka waxay tahay gaaladiina kuwo kale waayo oo naarta gelaya iyaguna weliladiina kafa manaa haddaan marka waawdan iyo lalaba imaanin waxay saga ekaanaysaa kuwan gaaladoo la sheegaya shayaadiinta laftooda ilaa iyaguba gaalo waayihiin shayaadiinta marka cadafkaani muqaayarow keenaa muqaayaradana macnaheedu waxay ku dhacaysaa inay kala duwan yihiin shayaadiintii shuhubta lagu tuuray iyo kuwan kufaarta ee naarta gelayeen labadubana naarta inay wada gelayaan waliladiina kuwii kafaruu kufriyey birabbihim rabbigood ku gaaloobay waxaa usugnaaday cadaabu jahanama jahanama cadaabkeedaa usugnaaday wabisa waxaa baas la ahaaday almasiiru meel loo ahaado idaa ulquu fiiha samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuur idaa haddii ulquu la rido kuwaa la tuuro fiihaa jahanamo dhexdeeda ama naartaa saciirada dhexdeeda lagu tuuro samicuu way maqlayaan lahaa jahanamay u maqlaan ay u maqlayaan shahiiqan hinraag ayay u maqlayaan walxaal hiya iyada oo tafuuru karkarayso burinayso takaadu xaal ay ku dhowaanayso tamayazu inay soocmayso iyada ay kala soocsoocmayso min algaydi min ajli lgaydi carada darteed kulamaa markastoo ulqiya la rido fiihaa jahanamo dhexdeeda lagu rido fawjun koox oo kuwa ah sa'alahum waxaa su-aalayo khasanatuhaa yacni naartaasi kuwa ilaalinaya khasanadeeda ka shaqeeyo ayaa weydiiyaan oo su-aalaan maxay dhahayaanna alam ya'tikum miyownan idiin imaanin nadiirun ku idiin digo idinka oo caaqiba xumadan iyo meeshan meel lasoo gala maahane wax idiin digo miyownan idiin imaanin qaaluu waxay yidhaahdeen balaa malaa'igtii marka warkoodii intaynan dhammaystirinba xagga kale aynan warkoodii sii wadanin iyagaa ka dhexgalay qaaluu waxay yidhaahdeen balaa arrintu sidaa inaynan ahayn iska daaye waa noo yimaadeen inaynan noo imaanin iska daaye waa noo imaadeen rusul qad xaqiiqe ahe jaa-anaa waxaa noo yimid nadiirun ku digayaa noo yimid fakadabnaa waan beeninay wa qulnaa waxaan nidhi oon dhahnay maa nasala allaahu alla ma soo dejinin min shay-in ay shay-an waxba ma soo dejinin in antum maa antum idinka rususha ana ma tihiin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed inaad kusugant kuwa ku sugan inaad tihiin un maahani kabiirin baadida oo kabiirin weynin badan baadi weynin badan maaha wax kale dhexdeeda maba tihiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen low haddii kunaa aan ahaan lahayn nasmacu inaan maqlayno ow amase nacqilu inaan garanayno kuwa aan haddaan wax garanayno maa kunaa ma aanaan ahaaneen alyawma maantadan aan jahanamo joognay leeyihiin fii asxaabi saciiri saciiro dadkeeda ma aanaan ahaaneen dhexdeeda kuwaa kama macooda ma aanaan ahaaneen factarafuu way qirteen bidenbihim denbigoodii bay qirteen fa suxqan fogaansho liasxaabi saciiri saciira dadkeeda ha u sugnaato ha fogaadeen macnaha kuwaas idaa ulquu fiiha samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuur jumladan marka idaa ulquuh wabi'sa almasiiruda isti'naaf tafsiiriyo bayaani awey wabi'sa almasiirudayna tafsiir u tahay waxaa la yidhi waxaa lasoo duuduubay oo la yidhi meel loo ahaadaa baas lahoo jahanama u baas leh baaskeeda maxaa ka mida marka baaska ay leedahay bal rabbi subxaanahu watacaala siduu uga waramayo uga sheekaynaya arka marka jumladan dambo idaa ulquu isti'naaf bayaani a waaye wabi'sa almasiiru bayna fasireeba baaskeeda marka waxaaba ka mida idaa haddii ulquu la tuuro kuwan marka kufaarta ah fiihaa jahanamo dhexdeeda lagu tuuro samicuu lahaa jahanamo waxay u maqlayaan shahiiqan bay u maqlayaan hinraag yacnii jahanamo lafteeda hinraagayso siday u guuxayso oo ay u hinraagayso hinraag ayay u maqlayaan shahiiqa asalkiisana waxaa weeyaan neefta markuu qofka celceliyo oo xabadka uu ku celceliyo inay soo baxdana xoogaa ay ku dhib badan tahay ku adag tahay ayaa la yidhaha waa iska hinraag un marka nacam hinraagaas ayaa markaa yacnii ayay u maqlayaan jahanamo walxaal hiya iyada oo tafuuru karkarayso haddana burinayso takaadu xaal ay tahay mid sigayso takaadu xaal ay sigaysaba tamayazu ay tatamayazu inay kala soo kala soocmaysay sigaysaa yani waxay ku dhowaanaysaa inay kala soocanto iyada dhan oo intay iscunto ay kala go-go-do iyada dhammaanteed waana tiriba naarta ilaahay subxaanahu watacaala ayay u dacwootay waxay tiri rabbiyow akala bacdi bacdan qaarkay qaarka kale u cunay meelaan ku neefsada isii markaa buu rabbi subxaanahu watacaala laba mar inay neefsato ayuu siiyey marna waa marka kulaylka ugu badan oo ugu daran aada dareemaysaan buu yidhi nebiga marna waa marka qabowga ugu daran adduunyada uu ka jiro iyadaa neefsanaysa marka jahanamo balfiiri qudrada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu wax ku cadaabayaa laba shay oo did isku ah qabowna waa lagu cadaabaa dadka jahanamo gala kulaylna waa lagu cadaabaa adduunyadaanana ka dareemi karnaaba kulaylku hadduu batana waa xanuun uma gegso karno hadduu qabowgu batana sidoo kale lama gegso karo mid marka ilaahay ugu talagalayba inuu uga aargoosto kuwa mujrimiinta oo isaga ku gaaloobay maxaad umalaynaysaan marka naartaas marka in laga cabsaday mudan tahay takaadu waxay sigaysaa ama xaal ay sigaysaba tamayazu tatamayazu inay soocmayso xaal ay sigayso min alghaydi min ajli lghaydi carada darteed xanaaqa dartiis ay xanaaqsan tahay xadiidkii muslim ku jirayna wuxuu ahaa yu'taa bijahanama yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo jahanama lala imaanayaa lahaa sabcuuna alfilahaa sabcuuna alfi zimaam iyadoo toddobaatan kun oo hogaan leh sabcuuna alfa zimaam zimaam kasto maca kulli zimaamin hoggaan kasto ama xarig kastana sabcuuna alfa malag ayaa ah oo la jirto oo jiidayaan yajuruunahaa way celcelinayaan oo waa jiidayaan toddobaatan kun oo malag hal xarig bay celinayaan oo jahanama maxaad malaynaya marka sida ay u cartamayso kullamaa mar kasta oo ulqiya la rido fiihaa jahanamo dhexdeeda lagu rido fawjun koox oo gaaladii ka mid a sa'alahum waxaa su-aalayo iyagaas khasanatuhaa malaa'igtii markaa ka shaqaynaysay jahanama khasanatu jahanama jahanamo kuwii ka shaqaynayay malaa'igta ah baa su-aalayaan yaquuluuna lahum waxay u dhahayaan alam ya'tikum miyounan idiin imaanin nadiirun ku idiin digo qaaluu waxay dhahayaan balaa inuunan noo imaanin iska daayo waa noo yimid qad xaqiiqa ahe jaa-anaa waxaa noo yimid nadiirun baa noo yimid ku noo dig ku digo oo cadaabkan noogaga digo fakadabnaa waan beeninay waqulnaa waxaan dhahnay maa anzala allaahu alla ma soo dejinin min shay-in ay shay-an waxba ilaahay ma soo dejinin baan dhahnay in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed unbaa tihiin kabiirin baadida oo kabiirin aada u weynin badan marka qof meeshaas soo galay malaa'igtii waxay marka ku leeyihiin war wax idinkaga digo dhibaatadan intaynan idinku dhicin miy miyaan jirin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuusan cadaabaynin qof uunan digniin ka hormarinin waayo malaa'igtii waxay leeyihiin war idinku maxaa idinku dhacay ma la idiin digin miya haa waana loo digay bis marka nacam ninkii loo digay oo wax la fahamsiiyey ee digniin helay hadduu meeshaan soo galay isaga unbaa marka gardarro ay markaa ku dhammaatay oo foolxumo iyo xumaan iyo dhibaato la yimid geystay ilaa marka qof aan nadiir iyo ku digaa uunan u imaanin dowmaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan marka rasuul buu noqonayaa rasuulkii yacnii dad dhaxlay oo culimo ayay noqon karaan wahaakadaa dadka digaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii low kunnaa haddaan ahaan lahayn annaga nasmacu kuwa wax maqlaayo oo ah yacni kuwa wax maqlayo samaaca ijaabatin waay dad marka inta qalbiga wax ka dhagaysto fahmo ee ajiibo waxa la dhahayo ow amase nacqilu inaa kuwa wax garanaya haddaan inaan wax garanayna haddaan ahaa lahayn maa kunnaa ma aanan ahaaneen fii asxaabi saciiri naarta saciira asxaabteeda ma aanan ka mid ahaaneen ayb oo qoladaa marka asxaabu saciir macooda ma aanan ahaaneen wamaa kunnaa macahum meeshaas marka culimada qaar waxay kala baxaan laba shay labada shayna waxay tahay bani aadamka labo quwo laba quwa ee idraag inuu helo lagama maarmaan mid waxay tahay inuu helo adillo adillo xag alla ka timid ee rusushi ula timid inuu helo xaqi waa ku garanaya waxaa kaloo iyadana sidoo kale qofku u baahan yahay adiladaas qur-aanka iyo sunnada inuu fahmi karo oo caqligii iyo maskaxdii uu ku fahmi lahaa inuu helo labadaa marka haddii qofku yacni naqli iyo nadar naqli iyo caqli oo si fiican uga shaqaysiiyo meel xun aan la aadin iyo naqli saxiixa hadday iskaashadaan naqliga iyo caqliga qofka badbaadadiisa waa waa ku arki karaa intaa haddii ilaahay haddii uu tawfiiqda waafajiyo labadaa marka meesha waxay leeyihiin marka waxaa ku jiro caqligiina waa lagama maarmaan naqligiina waa lagama maarmaan labadiiba waayo caqligii waxaad wax ku garanaysay waa aaladii ilaahay tamyiizka iyo wax kala sooca iyo alla uu kugu siiyey waay waa inaad ka shaqaysiiso marka caqligaaga marka hebelasaan iiri iyo anuu hebelaan maqlay iyo halkanay ka dhacday iyo oo caqligaagiiba aadan isticmaalaynin wax fiican ma aha caqligaagiina isticmaal ka horna waxaad raadisaa ood caqligaaga ku raadisaa adiladan aad ku badbaadaysid oo qur-aankii iyo sunnadii walidaalika adilada axkaamta sharcigu ku dhisan tahay laba waa asal labana waa farac labada asalka waa alkitaabu wasunna labada faracaana waa alijmaacu iyo walqiyaasu qiyaaskii marka da wax isu eg ayaa laysraacina wax kala tagsan oo kala duwan waa la kala qaadayaa qiyaaska caqli buu rabaa isagu dabcan laakiin meel horta wax looga qiyaastaana waa inuu qofku haystaayo qur-aankii daliilkii kitaabka iyo sunnaduna waa inay markaa u nadiif ay u yihiin marka low kunaa nasmacu samaaci waay adiladii samciga ahayd adiladii naloo sheegay haddaan maqli lahayn nacqiludiina inaan marka wax isku markaan adiladii maqalno inaan tadabur la imaanoon samayno sidaa haddii aan marka aan ahaan lahayn maa kunnaa maba aanan ahaaneen fii asxaabi saciiri maca asxaabi saciiri saciirada dadkeeda macooda maanaan ahaaneen factarafuu bidenbihim factarafuu waxay qirteen bidenbihim dembigoodii bay qirteen fa suxqan ha fogaadeen liasxaabi saciiri asxaabu saciir ha fogaadeen waay fa suxqan marka waa masder macnuhuna marka waxaa weeyaan wuxuu ku nasbisanya mafcuul mutlaq ahaan ay saxaqahum llaahu suxqan allah fogeeyo weeyaan suxqan fogaan allah fogeeyo ayb laamku marka ad waa ku gaarayaa marka kuwaa marka yani laamkii marka mafcuulu bihigii ayuu ku gaarayaa maadaama ficil uunan ahayn masderku ayb calaa haadaa marka saxaqahum suxqan hulaathi unbaa laga bixiyey zajaaj iyo isagu wuxuu leeyahay asalku waa asxaqahum ullahu asxaqahum ullahu suxqan ay baacadahum bucdan oo kale waayuu leeyahy abu caliin alfarisina wuxuu leeyahy isxaaqanba waa masderka nacam asxaqahum isxaaqan afcala ifcaalan uu ka imaanana waa la yiri waxaana lagu nasbinaa de mafcuul mutlaq ahaan mararka qaarna waxay yidhaahdaan duca ahaana loo nasbinayaa maadaama habaar ay tahay fasuxqan ha fogaadeen liasxaabi saciiri asxaabu saciir ha fogaadeen alla ha fogeeyo kuwaasi in aladiina yakshawna rabbahum marka hadalkan markaada waxaa weeyaan fasuxqan liasxaabi saciirda malaa-igtii iyo ayaa dhahayaan ayb ina aladiina yakshawna rabbahum ina aladiina kuwa yakshawna ka cabsanayaan rabbahum rabbigood kuwa ka baqayo bilgeybi xaal uu qeyb uga sugan yahay oo aynan markaa iyaga u jeedin indhaha aynan ugu jeedin lahum waxay leeyihiin kuwa maqfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajri ajriga oo kabiirun aada u weynin badan bay leeyihiin waasiruu haddaba siraysta hoos u dhiga qowlakum warkiina aw amase ijharuu la jahra bihi qowlkiina markaa yacni kor ugu qaado kor u dhiga innahu alla caliimun weeyaan ku ogaal badan bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah alla waa mid ogaal badan ina aladiina marka haddii qur-aanku dariiqadiisa waxay tahay waxau qolo xun marku ka hadla iyo ma-aalkooda iyo meeshay ku dambeeyeen qoladii wanaagsanayd taas marka waa tarhiib meeshaana tarhiib waaye taqwadaa lagu jeclaysiina iyo alla kacabsiga maadaama ay dhalayso ajar aada u weynin badan marka rabbi wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa yakshawna rabbahum rabbigood ka cabsanayo bilgeybi uga cabsanaya haddana iyagoo qeyb uga sugan laba macnaa ku jirto bilgeybi marka xaal uu qeyb uga sugan yahay alle see qeyb uga sugan yahay innaga ilaahay uma jeedna ma arkayna adduunyada ku arki mayna haddana maca daalika hadde qofka muuminkaa rabbi waa aaminsan yahi waa caabuda ama bilgeybi iyagaaba qeyb ku sugan rabbi bay ka cabsanayaan xaala kownihim bilgeybi ay yihiin multabisiina bileybi ay kudhqeyb ay ku dhex jiraan qeybkaa marka waa maxay ayagoo aan loo jeedin oo dadka ka fog markay keligood yihiinoo cid u jeedaa oo arkaysaa aynan jirin ilaahay bay ka cabsanayaan markay dadka ka maqan yihiin indhahoodana rabbibay ka baqaan labadaa macnaa ku jirta marka lahum kuwaa waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo waajrun ajri ajriga oo kabiirun weynin badan aada u weyn waasiruu hoos u dhiga qowlakum warkiina aw ijharuu ama kor u qaada bihi warkiina kor kor u dhigta inahu alla caliimun ku ogaal badan waa bidaati suduuri laabaha wax u saaxiibka marka haddiiba uu rabbi waxa laabta ku jiro oon weli soo bixinba uu ogyahay ee haddaad hoos u hadashaan iyo haddaad kor u hadashaanba ee ilaahay waa idin maqlaa soomaa marka alla lagu tilmaamayo caliimun bidaati suduur lagu leeyahay adiga waa inaad ku quusataa marka waraad hoos u dhigtay iyo war aad kor u qaaday midna ilaahay kama fakanayo waayo wax aadanba ku hadlin bauba ogyahay rabbi subxaanahu wa tacaala oo laabtaadii ku jiro alaa yaclamu man khalaqa alaa yaclamu miyounan ogaanaynin man miyounan ogaanaynin khalaqa abuuray miyounan ogaanaynin ciddii uu abuuray ay man khalaqahu ciddii uu abuuray miyaanu ogaanaynin wahuwa alle allatiifu weeyaan alla adooma yani wahuwa alle allatiifu mid turid badan waayo ama allatiifu mid waxa yarka ah og waayo iska dhaaf waxweyne waxa aadka u yar ku og waayo rabbi alkhabiiru gunta hoose adoomadii addoommadiisana ka warqabo og marka alaa yaclamu man khalaqa meeshaa marka markii la yidhi inahu caliimun bidaati suduur ayaa tan la daba dhigay alaa yaclamu maa fi suduuri man khalaqahaa marka yaclamuda faacilkeeda man khalaqa alaa yaclamu miyounan ogaanaynin miyounan ogeyn man ilaah miyounan ogeyn alle khalaqa abuuray alkhalqa abuuray ama alaa yaclamu miyounan ogeyn man miyaanu ogeyn axad alla loo jeedaaye khalaqa abuuray waxa laabaha ku jiro dhexdeeda miyuunan ogeyn allihii laabta laabahaba abuuray ayb ay man khalaqa maa fi suduuri waxa laabaha dhexdooda ku jira rabbigii abuuray miyaanu allaha ogeyn ayb sidaa marka man faacil in laga dhigo khalaqa marka waa silatulmawsuulki weeyaan mafcuulkii marka waxaa weeyaan marka maa fi suduurida waxa laabaha ku jiro miyuunan ogeyn allihii isaga wax abuuray ha waa ogyahay ayb ama in la yidhaaha alaa yaclamu miyuunan ogeyn huwa alle man miyuusan ogeyn khalaqa ay khalaqahu ou abuuray isaga miyaan ogeyn waa ogyahay wahuwa alle allatiifu weeyaan alle turid badanoo addoommadiisa u turo ama allatiifu yaclamu maa daqa waxa aadka u yar ilaahay midka og waay ku ogaal badan alkhabiiru hoosna axwaasha addoommadiisa u og huwa alle aladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idin yeelay alarda dhulkii idinka yeelay daluulan tu markaa la leyliyey oo leylisan idinkaga yeelay famshuu socda fii manaakibihaa garbaheeda ku socda wa kuluu cuna min risqihi risqigiisa xaggiisa ka cuna wa ilayhi ilallaahi alle intii kaa unbaa annushuuru faafitaanka u ahaaday xagga alle unbaa loo soo faafaya huwa alle aladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idinkaga dhigay alarda dhulkii daluulan tu idin leylisan hebed idin ahoo idinka idin leylisan oo idin tababaran oo idin sakhiran oo dhulkii marka kii dhinta waa ku duuganaynaa inagii guri baan ka jeexanaynaa waa ka dhisanaynaa musqul waa ka qodanaynaa beeraan ka samaysanaynaa xoolihii baan ku raacanaynaa intaasba saalixay u tahay xoolihii waa kugu socdaan adigii waa ku socotaa guryo waa kaaga dhismayaan beer waa kaaga falmayaan kii kaa dhinta waad ku duuganaysaa ceel baad ka qodanaysaa dhulkaas baa nin walbaa siduu doono ilaa ugu tasarufaa sidii yacnii ilaahay awoodsiiyo karsiiyo uu markaa yacnii ugu shaqaysana famshuu socda fii manaakibihaa dhinacyadeeda ku socda ayb ay fii atraafiha wa nawaaxiha garbaheeda marka ku socda fii manaakibi اlardi marka famshuu hadda amarkaani waxa iska weeyaan un de amar marka imtinaan ayaa ku jiro oo dhulkaas marka laydinkuma haysto ka shaqaysta ibaaxa marka ku jirta amar oo ibaaxa walidaalika marka dhulka manaaficdeeda allihii iska lahaabaab idin siiyey idinka iskaga dhaqmo ku socda haddii hadda lagu yiraahda adiga marka dhulkan rabbi baa iska leh hadduu doono waa kaa duuduuba karaa hadduu doono aayar sidaan aayadaha soo socda ay imaan doonaanba aayar buu dhulka kula goynaa dhulka hadduu kula go-o xaggeed u socotaana meel aada aado waa uun sii shalwanaysaa wax kale wax kale ma haysid bani aadan de inta isagoo aan yacnii dhar wadanin oo tabar aan lahayn buu dhashay dhulkii korkeedau yimid haddana isagoon waxba ogeyn wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an waa soo koray waa weynaaday milki iyo ilaahay wuxuu siiyey yacnii inuu waxyeesho inta uu nool yahay uu ku dhaqmo ayuu siiyey haddana wax ka kibir badan male ilaahay ugama ogolo xaqiisii bani aadam kusoo hoyday wax ugama ogolo waa idhibaa buu leeyahay isagii marka yani isna wax walbaa ilaahay baa saa isugu kor saaray haddana rabbi aayar inuu ugu shukriyo la imaan maayo ma yeelayo ayb famshuu socda fii manaakibihaa dhulkan garbihiisa yacni dhinacyadiisa ku socda wa kuluu cuna min risqihi risqigiisa ka cuna wa ilayhi xaggii risqiga alle xaggiisa ka cuna wa ilayhi ilallahi alle intii ka ayaa nushuuru u ahaaday risqigiisa marka la leedahay wax kastood cunto waa un risqigii ilaahay waynaa laakiin midna waa risqi sharciya midna risqi oo waxaa weeyaan iska qadari ah waayo laakiin sharci ma aha sharci maaha markaan le risqigu hadduu xaaraan yahay haddaad iska cunto sax maaha cunidda aada cunaysaa kuma saxsanid haddana laakiin wax ilaahay koonkan isagu uusa lahayn ood adiga qaniini kartaa maba jiraan aamintum man fi samaa'i a aamintum miyaad ka aamin ahaateen man miyaad ka nabad gasheen macbuud fi samaa'i kaa-inun fi samaa'i samada korkeeda ahaaday an yaksifa inuu idinla jaro miyaad ka nabad gasheen bikum idinka uu idinla jaro alarda dhulka inuu idinla gooyo fa idaa hiya waaba iyadoo dhulkii tamuuru ay dhaqdhaqaaqaysaba am aamintum am bal ee a aamintum idraab intiqaaliya way tii horaa laga soo gudbay wax ka waxaa loo soo gudbay haddana tusaale kale am amintum am bal e a amintum ma ka aamin noqoteen miyaad ka nabad gasheen man macbuud miyaad ka aamin noqoteen ood ka nabad gasheen fi samaai kaa-inun fi samaai samada korkeeda ahaaday an yursila inuu diro calaykum idinka korkiina uu kusoo diro xaasiban quruurux dhagax marka yacni dhagxaan quruuruxa inuu kor idinkaga soo daadiyo samada xaggeeda idinkaga soo diro fasataclamuuna waad garan doontaan kayfa sidee buu kaa nadiiri ay indaariyi digniintaydu ahaatay labadan aayadoodba marka dhulkii iyo siduu u laylisanya markii naloo sheegay haddana hadduu doono ilaahay dhulkan inuu kula jari karo samadan sidaa looga sheekeeyey inay korkaaga kusoo dayn dhagxaan loogaga soo dayn karo ayuu rabbi subxaanahu watacaala nagu cabsi gelinaa meeshan a-amintum miyaad ka nabad gasheen ood ka aamin noqoteen man macbuud man marka ay waa macbuud waayo dhulka iyo waxaa wax la goyn karo waa un alleh subxaanahu watacaala man macbuud miyaad ka nabad gasheen ood ka bad yacni ka aamin noqoteen cadaabkiisa fi samaai samada korkeeda ahaaday fi bimacnaa calaaw marka aayaadka culuwiga tirada badanayna aayaddan ka mid tahay fiidaana bimacnaa calaana usluub carabi macruuf iska ahna waaye oo muwaafiq iyo mukhaalif labaduba isla ogol yihiin masaladan marka aan ka hadlayno marka rabbi kor jiro oo samada yacni ka sarreeyo miyaad ka aamin noqoteen cadaabkiisa an yaksifa ka bedel marka an yaksifa inuu idinla gooyo miyaad ka aamin noqoteen bikum idinka uu idinla jaro al-arda dhulka fa idaa hiya waaba iyadoo dhulkii marka tamuuru ay tadaribu ay dhaqdhaqaaqayso dhulkan waa aragnay marka uu dhulgariir yar ka dhaco waxyar markuu dhulka dhaqdhaqaaqo waxa maal iyo naf ku baaba-ayso oo ku halaagsamayso waad yaabeen waa aragteen waxaad arkaysaa marka sakanow socdaa hal daqiiqo oo dhammaystiran ma soconayo sakanow soconaa sakanadaa uu socdo waxaa adduun baaba-ayo iyo naf baaba-aysa waad arkaysaa marka rabbi inuu sidaa idin idin idin yeelo miyaad ka aamin tihiin waay marka cadaabka alle qofna inuu ka aamin ahaada maaha afaaminuu makra allahi falaa ya'manuu makra allahi ila alqawmu lkaafiruun ila alqowmu alkhaasiruun meeshaa marka aayaddaa hore marka sidaa dhulka inuu idinla dhaqdhaqaaqa miyaa ka aamintihiin idinka waa maya wa baddan markuu dhulka ka dhaqdhaqaaqay magaalooyin dhanaad jasiirado dhanaad duugmay baaba-ay wax kasoo harayba aynan jirin am aamintum am bal e a aamintum miyaad ka aamin noqoteen man axad cadaabkii miyaad ka aamin noqoteen ama axad miyaad ka aamin noqoteen fi samaa-i samada korkeeda ahaaday an yursila inuu diro uu soo diro calaykum idinka korkiina xaasiban inuu kusoo diro quruurax saa miyaa ka aamin noqoteen waa may kama aamin noqon yacni arrintaa aamin lagama aha laakiin idinkaa shaydaan idinkugu sheekaynaa inaad ka aamin noqon yacni inaad ka aamin noqotaan shaydaan baa idin gelinaya arrintaa marka mar walba cabsiha idinku jirta suurat laxqaafna waa kusoo marnay nebigu siduu u cabsi jiray marka roob uu soo xirxirmo fasataclamuuna waad ogaan doontaan kayfa sideebaa nadiiri aniga digniintaydu ay ahaatay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa eh kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey kuwan kufaaru makaa kuwii ka horreeyey way beeniyeen fa kayfa sideebow kaana ahaaday nakiiri ey inkaarii aniga inkiridayda oo aan iyaga cadaabka ku inkiray sideebay ayay ahaatay ay inkaariin ay inkaari calayhim maxaa lagu inkiray bilcadaabi baa lagu inkaaray oo cadaab baa marka lagu salladay markaasa iyaga dhanba sidii shalayba kaan lam taqna bilamsi awalam yarow ila ayri fawqahum saafaatin wayaqbidn awalam yarow miyaynan arkin ila ayri shimbiraha xaggooda miyaynan arkaynin miyaynan arkin oynan fiirinin fawqahum korkooda xaal ay yihiin saafaatin xaal ay yihiin kuwii fidinayo ajnixatahuna garbahooda wayaqbidna oy laabayaanna xaal ay laabayaan maa yumsikuhunna ma celinayo ila araxmaanu allaha raxmaanka maaha cid kale celin mayso oo jawigaa kuma hayso inahu alla bikulli shayin shay dhammaantii basiirun weeyaan midkii mid aada u arkid badan idinka dhulkaana lugtu idiin qabanaysa ad ku taagan tihiin xayawaanka qaar waxaa jira cirkana aan joogin dhulkana aan joogin oo haddana ilaahay celinaya meeshooda hawadaasna ilaahay wax waa ku celi karaa samada soo wax ugu celiya alle dhulkan uu wax ugu celiyo hawadaanna ilaahay wax waa ku celi karaan shimbiraha ayaa ayaa marka tusaaleba looga dhigayaa fiiriya laleeyahay awalam yarow miyaynan arkin ila tayri ismu jinsi waayo marka shimbirahoo dhanaa loo jeedaa shimbirihii xaggooda miyaynan fiirinin fowqahum xaal ay yihiin korkooda shimbirahaas markay korkooda yihiin miyaynan fiirinin saafaatin xaal ay yihiin kuwii fidinayo ajnixatahunna safa yatacadaa walaa yatacadaa safa shimbi yacni shimbirkii wuxuu fidiyey ajnixatahu garbihiisiibuu fidiyey waa sidaa marka waa mutacadi safa haddii la yidhaha waa saftayna waa waa noqon kartaa safa ay isdafa waa laazim safa bimacnaa safa ajnixa janaaxahu yatacadaa walaa yatacadaa waa marka marka fowqahum xaalay korkooda yihiin miyaynan fiirinin marka shimbirtu korkooda ay tahay miyaanay eegin oynan fiirinin saafaatin xaal ay yihiin kuwii fidinaayo ajnixatahunna garbahooda u qadar marka shimbirku markuu hawada galo garbihii buu saa u kala taagana waa taagan yahay marka jurmi buu leeyahay haddana ma soo dhacayo saas u taagan yahay wayaqbidna oy laabayaan haddana ajnixatahunna garbahooda ay laabayaan wayaqbidna marka saafaatin ay ku cadfan tahay fii maxalli nasbin waa xaal iyadana marna waa laabayaan marna waa fidinayaan wayaqbidna marka ficil baa waxaa lagu cadfay wasfi ee wasfiga shaqadii ficilka unba sooma qabta isagana ahaa wasfigii ficil la isku cadfay waalcaadiyaati dabxan faalmuuriyaati qadxan faalmugiiraati subxan kadib maxaa la yidhi faatharna bihi naqcan faatharna waa ficilaa lagu cadfay haddana awalna awsaafaa soo socotay sidii oo kale maa yumsikuhunna maa yumsiku ma celinayo hunna shimbirahaasi ila raxmaanu allah raxmaanka maaha wax kaloo celinaya ma laha rabbi unbaa meeshaa ku hayo inahu alla bikulli shayin shay dhammaantii basiirun midkii arkid badan waay aman hada aladii huwa jundun lakum am bale ayb man waa kuma haadaa kan aladii kii huwa isaguba jundun ciidan idiin ah lakum idinka jundi iyo ciidan kan idiin ah waa kuma kaasoo yansurukum idiin gargaaraya min duuni raxmaani allah raxmaanka sokadii idiin hiilinayo oo rabbi idinkaga gargaari kara waayo waa may in ilkaafiruuna gaaladu ma ahaanin ilaa fii guruurin dhalanteed iyo kedo dhexdood unbay ahaadeen kedo iyo dhalanteed dhexdiis unbay ku jiraan wax kale ma hayaan marka amtu waa munqaica waayo bimacnaa bal manta iyada maadaama ay ismu istifhaamba iska tahay istifhaamkii halkaasu ka imaanaa am bal e man waa kuma haadaa kan waa kuma alladii kii huwa isaguba jundun jundi lakum idinka idiin awaa-iyo waa kuma kaasoo yansurukum idiin hiilinaya idinka idiin gargaaraya min duuni raxmaani allah raxmaanka sukadii idiin gargaaraya waa-iyo waa kuma in ilkaafiruuna malkaafiruuna gaaladu ma ahan ilaa fii guruurin dhalanteed dhexdii maahay wax kaleba ma aha guruur iyo waxay ku jiraan kado aman haada aladii am bal eh man waa kuma haadaa kan waa kuma aladii kii yarsuqukum idin arsuqaya waa kuma ka idin arsuqayaana waa kuma alla sokadii in amsaka haddii uu ceshto alleh risqahu risqigiisa hadduu idinka ceshto waa ayo kan idin arsuqaya waa kuma sheega iyaga marka waa kaa ma dhihi karaan asnaamtaana arsuqaysana ma dhihi karaan iyagiibaa marka wax abuurayo oo maamul lehna ma dhahayaan taa waa qirsan yihiin tii ay qirsanaayeenaa marka lagu xujeynaa iyaga marka bal ee lajuu way yacnii ay istamaruu way ku madax taageen fii cutuwin kibir dhexdii ayay ku madax taageen iyo wa nufuurin didmo oo xaqa laga dido dhexdiisii ayay ku madax taageen ayb cutuwin marka waa tamaadin fi dalaal aad bay baadidii ugu madax taageen wa nufuurin iyo did iyo inay xaqi ka didaan oy ka cararaan ayay ku fog ayay yacni ku fogaadeen ayb tusaalaa marka rabbi uu bixina aman ambal e man waayo waa kuma haadaa kan aladii kii yarsuqukum idin arsuqayo idinka in amsaka haddii uu haysto alle risqahu risqigiisa haddii uu haysto bal ee lajuu way madax taageen fii cutuwin cutuwi iyo yacni kibir yacni dhexdii ayay ku ayay ku madax taageen iyo wa nufuurin did didsanaan oo xaqi in laga dido oo laga cararo carar xaqa laga cararo dhexdii ayay kusii socdeen oy ku madax taageen afaman yamshii mukiban afaman ruux yamshii soconaayo mukiban xaal uu yahay midkii markaa la foorariyey ee yacnii fooraro calaa wajhihi wejigiisa korkiisa u fooraro miyaa ahdaa hanuun badan axad sidaa ku soconaya miyaa toosnaan badan aman mise axad yamshii soconayo sawiyan mustawiyan xaal uu yahay isagoo toosan calaa siraatin jid korkii ah jidka oo mustaqiimin toosan jid toosan axad ku toosan korkiisa miyaa toosnaan badan mise kaa hore loosoo sheegay yacnii ruux markaad aragto wejigii madaxii u fooraro oo madaxii ku soconayo iyo nin labadiisii lugood ku soconayo madaxiina kor u jiro lugihiina hoos ay jiraan labada ayaa toosnaan badanoo toosnaanta loo aaneynaya kan lugihiisa ku socdo qiyaamihiina ficlan aakhirana saasay noqon doonaanoo wejigay ku socon doonaan wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wabukman wasumman ma'waahum jahannamu kulamaa khabad zidnaahum saciiran qiyaamaha marka waxaa lasoo kulminaya weji ay weji weji ayagoo ku socda ayb xadiidkii rasuulka ee bukhaari uu warinayana markii la yidhi rasuul allow see weji loogu socona markaasuu yidhi allihii labadiisa lugood ku socodsiiyey adduunyada aakhira miyounan ku socodsii karin wejigiisa haabay dheheen asaa ku socodsiinaya mara afaman axad yamshii soconaayo mukiban xaal uu yahay mid fooraro calaa wajhihi wejigiisa u fooraro oo wejigiisa u kufsan akaba calaa cala alardi dhulkuu ku foorarsaday waa wejigii marka dhulka yacni wejiguu u dhacayo akaba marka la yidhaahdana waa waa laazim kaba marka la yidhahdo ay kabahu waa mutacadi markaas waa ficil marka isdhaafsan asalka marka afcaashu marka ay ku socdaan hamzada ay wata hamzada tacadi macaanideeda waxaa ka mid a tacadi inay u keento ficilkii oo laazima hamze haddii la geliyo mutacadib ou noqona maalan haddaad tiraahdo dahabtu waa tegey waa laazim haddaad hamze gelisa ka war adhabtu weli waraa la suga adhabtu waan tagsiiyey waayo waa inaad sheegtaa wixii aad tagsiisay marka mutacadib ou noqday soo maarkaysi ma hamzadaasi marka litacadiya ayaa maa macnaheeda ka mid oy leedahay ficilkan cagsi waayo akaba hamzada markuu wato waa laazim hamzada markii laga bixiyana mutacadib uu isu rogaa waa cagsi afcaasha kaloo cagsi ku yahay marka mukiban maxaa laga bixiyey hadda waa rubaaci akaba ayaa laga bixiyey mukiban calaa wajhihi isagoo wejigiisa u kufsan waay nacam ayb afaman axad yamshii soconaayo mukiban xaal uu yahay mid kufsan calaa wajhihi wejigiisa isagoo u kufsan korkiisa yacni wejigii u fooraro miyaa ahdaa toosnaan badan xagga socodka aman mise axad yamshii soconayo sawiyan isagoo toosan ay mustawiyan xaal uu yahay mid toosan calaa siraatin jid korkiisna ku joogo oo jid korkiis ah jidka oo mustaqiimin toosan haysto yani nin wadadiina u toosan tahay oo waddo qararaf aynan ahayn asagiina labadiisii lugoodna aayar dhulka ugu yaalaan madaxiina kor jiro ninkaa miyaa si saaniya u socdo toosan mise midkan madaxa ku soconayaa toosan waala kan toosan waa la garan karaa marka gaalkiina waa ruux marka macaayiirtii iyo mawaasiintii qof ay cagsi ku noqotay allihii abuuray arsuqo wax walba isaga u hayo dhib iyo dheef ayuu ka tegayaa dhagax buu daba ordaha ee ninkaa nin foorara sow maaha marka maskaxdiisaa foorarto ee maadaama uu sidaa yahay baa aakhirana uu saasoo kale noqona qul huwa aladii ansha'akum qul dheh huwa alle aladii allihii wayaan ansha'akum idin ehaysiiyey idinka idin abuuray wajacala lakum idin yeelay idinka asamca maqal idin yeelay maqalka walabsaara aragga idin yeelay walaf-idata quluubtana idin yeelay qaliilan ay shukran shukri qaliilan aada u yar ayaa tashkuruuna shukrinaysaan ay shukran shukri shukriga oo qaliilan maa yar ayaa tashkuruuna shukrinaysaan qul waxaa tiraa qul dheh huwa allah macbuudka dhabtaa alladii allihii wayaan dara'akum idin faafiyey fil ardi dhulka korkiisa idinku faafiyey oo idinku firdhiyey waay dhulka korkiisa alla waa kan idinku faafiyey oo dhulkaas ayaad kulligiin ku wada faafaysaan oo subaxdii marka lasoo kaco dadka dhulkaabay saa uun ugu faafayaan ardada ilaahay marka qaadkeeda bal fiirisay u qaad weyntahay dhul yarood leedahay haddii dad laysugu keena maanta boqorka adduunyada ugu weyn hadda haddii la yidhaha oo ugu dhul badan haddii la yidhaha dhulkaaga dadkaa iskugu imaanaya maanta aayarba iyadoo buuxsantaa la arkaa nacam war dadkan maxay ahaayeen baa la leeyahay nacam calaa sabiili lmithaal markaad ummaddu meelahay isugu tagaano xajkaoo kale aada tagto ciriiri iyo nin walbaa inta uu gurigiisa ka imaanayo sabar iyo ciriiri uu ku dhex jiraa nacam waa bani aadam weliba dhul weyn isugu tegaayo wax yarood adiga leedahay marka dad yar hadday isugu tagaan waaba ku kala kacayaan marka ilaahayna dhulkiisa waxaa khalaa'iq jooga iyo xayawaan isagaa ku fidiyey dhulka ku faafiyey wailayhi ilallahi alle intii ka yaa tuxsharuuna laydin soo ururinaya oo laydin kulminaya laydin keena wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goormaa haadaa kan ou ahaanayaa kan dayaal wacdu ballanqaadka ah in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo haddaad run sheegaysaan ballanqaadkan waa goorma qiyaamihii iyo cadaabkii bay degdegsanayaan qul dheh inamaa wax kale ma ahnay alcilmu ogaalkeeda ogaal arrintan la ogaado cindallahi alla agtiisa unbau ahaaday wa inamaa wax kale ma ahnay ana anigu nadiirun ku digayaan ahay mubiinun digistiisu caddahay anigu marka qiyaamo waqtigou dhacaya iyo inaan idiin sheego howl aan u tala loo ii tala saartay maba ahanba oo la ii diray rasuulaan ahay risaaladanaan idiin sheegaa bis amaa qiyaamo goormay imaanaysaa rabbi baa taas og falamaa markii ra-ow ay arkeen hu cadaabkii markay arkeen waxaa laga fahmaa marka wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin taas falamaa markii ra-ow ay arkeen hu yoomkaas cadaabka uu imaanayo cadaabka markay arkeen zulfatan xaal uu yahay midii dhow sii-at waa la xumeeyey wujuuhu ladiina kuwii wajiyaalkooda kafaruu kufriyey kuwaa wejigoodii waa la xumeeyey waa la madoobeeyey waqiila waxaa la yidhi haadaa kan aladii kii wayaan kuntum aada ahaydeen taddacuuna bihi inaad sheeganayseen yani waad sheeganayseen macnaha keena keena kii aada dhehayseen ood dalbayseen waayo oo goormuu dhacaya aada lahaydeen falamaa markii ra-ow ay arkeen hu cadaabkii haadaan marka damiirka in cadaabkii la ysaga celiyo cadaabkana marka meeshaa laga fahmay falamaa markii ra-ow ay arkeen hu cadaabkii markay arkeen zulfatan yacnii isagoo dhow xaal uu yahay mid dhow ama in la yidhaahdo falamaa markii ra-ow ay arkeen hu cadaabkii ay arkeen zulfatan makaanan meel ay ku arkeen meesha oo zulfatan dhow meel dhow markay cadaabkii ku arkeen sii-ad waa la xumeeyey wujuuhu ladiina kuwii wajiyaalkooda kafaruu kufriyey marka masderkan ada mudakarkiisa iyo muanadkiisa iyo waaxidkiisa iyo labadiis kulli isku wada isku mid un waqiila waxaa la yidhi haadaa kan aladii kii waayo kuntum aada ahaydeen taddacuuna bihi inaad sheeganayseen wixii aada sheeganayseen oo dalbayseen oo degdegsanayseen waayo kan qul dheh ara-aytum bal ii sheega in ahlakaniya allaahu allah hadduu i halaago ou i oofsado aniga iyo waman duul macii aniga macayga ahaaday oo kuwa ila jiro ow amase raximanaa ou noo naxariisto bilxayaati nolol ou noogu naxariisto ouna nooleeyo faman kumaa yujiiru ka korinayo alkaafiriina gaalada yaa ka korinayo min cadaabin cadaab xaggii yaa ka korinayo cadaabka oo aliimin mulimin xanuujinayo yani gaaladii baa marka waxay aada u jeclaysteen iska daaya waa dhima doonaa ha dhinto mau dhinto ayaa badatay marka wuxuu leeyahay war adiga adinka dhimashadayda iska daaya haddaan aniga alla uu i dilo ama uu nolosha iigu naxariisto ii baaqi yeelo nolosha yaa idinka cadaab idinka celinaya ano haddaan dhinto cadaab maa idinka haraaya idinka ilaa ninkii gaalnimo ku dhacay ku dhintay qof kale dhimashadii iyo noloshihii waxba kama geline haddaan noolaano annaga iyo haddaan dhimanno idinka mar walbaa gaalnimadan cadaab unbay idiin keenay saa ogaada ayb qul waxaa tiraa ara-aytum bal ii waxaa ku dhahdaa ara-aytum bal ii sheega in ahlakaniyaallaahu allah hadduu ihalaago ou i dilo aniga iyo waman duul maci aniga ila jiro macayga ahaaday ow raximanaa ama ou noo naxariisto raximanaada warkan dambe iyo siyaaqa waxaa laga fahmayaa ow raximanaa ama ou noo naxariisto bilxayaati ou noogu naxariisto oo ouna nooleeyo ou noo kaadiyo faman yaa yujiiru ka korinayo alkaafiriina gaalada yaa ka korinayo ka badbaadinayo min cadaabin cadaab yaa ka badbaadinayo cadaabka oo aliimin xanuujinayo cid ka badbaadinaysaa male marka adu taada ka taada kasoo baxo adiga nafsadaada ilaasho qul huwa araxmaanu qul dheh huwa alle arraxmaanu weeyaan allaha naxariista guud naxariisto aamanaa waan rumaynay bihi raxmaan ayaan rumaynay allaha raxmaankaa wa calayhi isaga korkii un baan tawakalnaa tala saaranoon isku hallaynaynaa oo umuuraheenna wixii yar iyo waxa weynba rabbi baan ku hallay ayaan ayaanu yacnii tala u tala saaranaynaa oon isku hallaynaynaa fasataclamuuna waad ogaan doontaan man ayaad ogaan doontaan kan kii ayaad ogaan doontaan huwa isaguba fii dalaalin baadi dhexdeed ahaa yacni ahaanayo baadida oo mubiinin cad yani waxaad garan doontaan man huwa fii dalaalin mubiinin man baad garan doontaan axad huwa isaguba fii dalaalin mubiinin ahaaday waad garan doontaan naam haddii istifhaam laga dhigana fasataclamuuna waad ogaan doontaan man kumaa huwa isaguba fii dalaalin dhexdeeda ahaa yacni ahaanayo ahaaday baadi dhexdeed baadida oo mubiinin cad ay sataclamuuna cinda mucaayanati alcadaabi man idaallu mina naxnu am antum istifhaam haddii laga dhigana saasoo kale qul dheh ara-aytum bal ii sheega in asbaxa haddii uu ahaado maa-ukum biyihiina qowran qaa'iran mid dhulka u dhumbado dhulka hoostiisa ku guro haddii biyuhu sidaa ay ahaadaan faman yaa ya-tiikum idinla imaanaya bimaa-in biyo biyaha oo maciinin iska soconayo iska dureerayo yaa idiin keeni kara ay bimaa-in maciinin bimaa-in jaarin halkana biyahan aan iska cabayno ama ceel ha ka imaadaan ama webi ha ka imaadaan ama keli ha ka imaadaane alla wuxuu leeyahay qul dheh waxaad tiraahdaa ara-aytum bal ii warama oo ii sheega in asbaxa haddii uu ahaado maa-ukum biyihiina qowran qaa'iran mid dhulka hoostiisa sii galo sii aado ay daahiban fii qowri lardi dhulka hoostiisa hadday biyuhu sii aadaanoo idinka cararaan ka waran meelaha ugu dheerdheer oo hadda biyo laga qodaayo riig uu qodaayo waa un wax marka uun intaa haba dheeraadaane wax unbaa laga soo helaa haddii rabbi biyo la-aanba uu idin dhigo biyuhu ay dhulka sii aadaanay ku guraan ka warama bal qowran ay qaa'iran waayo marka macnuhu faman yaa ya-tiikum idinla imaanayo o idin siinayo bimaa-in biyo biyaha oo maciinin dureerayo oo il iska soconayso iska dureeraysood aayar ku cabaysaan ood ku isticmaalaysaan yaa idinla imaanayo o idin siinayo allah idin sii kara keliya hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih